kuriyad markii bulshada deegaanka farilibaax ee gobolka hiiraan iyo hagudbeena baahi caafimaada iyo weliba deeqa daawe ah lakuwa dhiijaya baxda caafimaadka deegaanka iskudubaha caafimaadka gobolka hiiraan oo warbixin ku dhegan sidii baxda caafimaadka maamulka degmada farilibaax iyo qeybo shalgadisan ee bulshada ousa la kulumi iyo weliba uusa ballan qaaday inay horumari doonaan caafimaadka degmada farilibaax waana jiyi doonana deegaankaasiya barnaamijka dhamar caafimaada xanugumada ee bulshada deegaanka farilibaax iyo kumahnagan deeqdan daawada ee la hadeersiiye
waxaan geesaha taaganna waa dadkii wax layihahdo waxaa waaye degmada dhammaan maamulka shacabka cid kasta oo wax layihahdo barnaamijka ay khusaysay dhammaan reer farilibaax waxay isku raaceen inay barnaamijkaas wax layihahdo waxaa wax ciladiisan iska jirna
halkan waxaan ku soo dhaweyna maanta agaasimaha gobolka hiiraan caafimaadka innagoo ah maamulka degmada farlaax iyo bulshadaba dee codsiga maanta aan dhibayna waxay kamid tahay ataxaanka damal caafimaad oo degmada farlax weli aanan ka hirgelin oo wakhti badan qaatay annagan aan sugaynay bulshadana baahi badan ay u qabto arrintaas in la socodsiiyo waxaa kaloo rabnaa inaan ka hadlna barnaamijka damal caafimaad oo dhowaanaan taagnaay muddo taagnaay waxaa rabnaa barnaamijka damal caafimaad wasaaradda inay hore u wado wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabelle waxaan ka codsanaynaa damal caafimaad
anagoo ku hadlaya afka bulshada annaga iyo maamulka iyo bulshada waxaan isku afgarannay in haddii ilaa yidhaah lagu celiyo wixii maxaanku raha ay ka hadlaysa yihiin damal caafimaad iskuduwaha gobolka hiiraan marqadle marqadle waa kaaga mahad celinaynaa sida sharafta le aad maanta cagta u soo furtay ee aad nooga timid aadaan ugu faraxsannahay haddaanu nahay maamulka degmada farlibaax waad aragtaa indhahaadana mataqaanaa waad kaga dhargeen waadna dareentay qaabku u yaallo ama bulshada degmada farlibaax dareenka ay u qabto ama baahida ay u qabto caafimaadka maanta waan dareemaynaa waxaan soo marnay dib ugu laaban mayno waxaan diyaar u nahay haddaanu nahay maamulka degmada farlibaax in degmadani ay hesho caafimaad iskuduwaha caafimaadka gobolka hiiraanna xasan axmed barqadleh oo markii deeqda daawada uusa wareejiyey munaasabadda hadalku jeedi iyo weliba uusa carabka kordhabayniyo in adeegyaalka bulshada wali adeeg caafimaad ah bulshadii ombaahiina deersii doonana dhammaanna deegaanada gobolka hiiraan iyo ku koobantaa
safarkeenana waxau u daarnaay arrimihii damal caafimaad iyo inaan qiimayno baahida meesha ka jirto isla markaana daawo yaroo aan ugu talagalnay isbitaalka inaan ku wareejinno dhakhtarka isbitaalka hadduu ilaahay raalli ka noqo isku soo wada duuduube maamulka waa dhegaysanay odayaashu waa dhegaysanay fariintiinna ah dadkii imtixaanka laga qaaday hadday wax jiraan tafaraaruq ah wixii qaldanna hanalala bixiyo wixii saxanna howshu hanuuloo dadejiyo isla markaana haddana imtixaankii wax hadday naga dhimayni imtixaanka nooloo qaado anoo kaashanaya wasaaradeyda madaxda iga sii sarayso insha allah waxaan rajaynaya inay imtixaan cadaalada isla markaana miiska lagu qaado hadday saddex qafoodoo isla dhalatay soo baxda macallaa lagu qaato aan laga gorgortamin aan rajaynaya insha allah inaan ka shaqayno degmada farlibaax iyo deegaanada kaleba waxay xaq u leeyihiin inaan sida wanaagsan iyadoo deegaanada kale looga shaqeyn looga shaqeeyo waxay xaq u leeyihiin inay hooyada farlibaax joogto adeeg gurigeeda ku hesho waxay xaq u leedahay in si sharuud la-aana wax walboo la heli karo adeeg caafimaada keeno inaan degmadii farlibaaxaan joognaaye deegaanada hoos yimaalo macna aan keeno waxaa naga go-an guddoomiyow hadday ilaahay raalli ka noqdo tuulo iyo deegaan ilaa iyo degmo inaan caafimaad tayaysan oo tabar leh isla markaana la korjoogtaynayo inaan geyno waana ku mahadsantahay fariintaada adiga iyo maamulkaada kale iyo odayaashaada fariintaadana waa qaadnay madaxdeyda iyo tiimka kaleoo kasii sareeya iyo hay-addaba intaba waa la kaashanaa insha allah deegaano iyo degmooyin ku tirsanna gobolka hiiraan iyo muddooyinkiinka dambe ah kuweerasi baaqyaka eeden in la hadeersiiya adeegyada bulshada oonka horaya adeega caafimaadka